إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay fuliyeen weerare qaarkood etoobiyaanka ay ka dhan yihiin maamulka jubbaland ayaa geeldheer iyo mid gaabanba waxa uu fuulayaa sidii xildhibaanadii lagu soo doortay ee ceelwaaq ay u noqon lahaayeen kuwa rasmiga ah ee jubbaland ku matelaya baarlamaanka federaalka ah dadka ku dhaqan degmada towfiiq ee walaayada shabeellaha dhexe ayaa waxa ay daawadeen filim dhowaan ay alkataa'ib soo saartay munaasabad soo dhoweyn u ahayd weerarkii ceelbaraf ka dhacay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada shabeellaha hoose walaayada islaamiga baay ayaa waxay wadaa olole ay ku dhiiri gelinayso beeralayda gobolka oo bilaabay in ay wax tacbadaan kadib markii roobku halkaa ka da'ay warka dibaddana weerar hal ruux lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay ayaa ka dhacay dalka kenada inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay fuliyeen weeraro qaarkood etoobiyaanka ka dhan yihiin warkan waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toosa iyo qarxyo waxay la beegsadeen ciidamada xabashida ethoobiya kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo ka waday qaybo ka mid a gobolada baay iyo bakool sidoo kalena waxay howlgal ka fuliyeen magaalada muqdisho barqanamadii maanta ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabiyana la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya kuwaas oo ku socdaalaya waddada isku xirta degmooyinka xudur iyo ceel berde ciidamadan oo dhaqdhaqaaqyo ka waday goboladaas ayaa waxay la kulmayaan weeraro toos ah iyo qaraxyo uga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiin al-shabaab kuwaas oo ku firarsan waddooyinka ay ku socdaalayaan waxaana qayb ka mid a ciidamada xabashida ethoobiya xala uu dagaal ku qabsaday meel ay ku hakadeen oo ku taalla degmada rabdhowre kolonyada la beegsaday ayaana kusii jeeday degmada waajid ciidamadan xalay weerarka la kulmay ayaa sidoo kale shalay waxay la kulmeen qaraxyo loo dhigay kuwaas oo khasaare kasoo gaaray ciidamada xabashida sidoo kale ciidamadan ayaa maanta qarax lagula beegsaday inta u dhexaysa degmooyinka waajid iyo rabdhowre waxaana jira khasaare kasoo gaaray qaraxyada lagu weeraray walow aan weli faahfaahin dheeriya laga bixin dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaaladaas ayaa waxay xalay howlgal ay ka fuliyeen waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka askarigan ayaa waxaa lagu dilay xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana askarigan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka magaciisa lagu soo gaabiyey suudi shala galab ayay ahayd markii deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qarax lagula beegsaday mooto ay saaraayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxaas oo uu khasaare ka soo gaaray isla shala galab howlgal ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka maamulka jubbaland ayaa geeldheer iyo mid gaabanba u fuulaya in xildhibaanadii lagu doortay ceelwaaq ay noqdaan kuwa rasmiga ah ee jubbaland ku matelaya baarlamaanka federaalka ah ku-xigeenka madaxweynaha maamulka jubbaland ninka la yihahdo maxamuud sayidaadan ayaa dhowaanahan waxa uu ku sugnaa magaalada muqdisho dadka uu la kulmay waxaa kamid a guddoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe maxamuud sayid aadan ayaa waxa uu doonayaa inuu hirgeliyo damaca asiga iyo madaxweynihiisa axmed madoobe ee ah in xildhibaanadii lagu doortay ceelwaaq ay iyagu si rasmiga kuraasta ugu fariistaan islamarkaana daaqada laga saaro kuwa kale ee madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdullahi farmaajo uu wato ee lagu doortay magaalada garbahaari maxamuud sayidaadan waxa uu ku daday in xildhibaanada ceelwaaq lagu doortay ay haystaan shahaadada rasmiga ah ee guddiga doorashada baarlamaanka federaalka ah halkii la rabay in dhanka gobolka gede ay ka yimaadaan ilaa iyo lix iyo toban xildhibaan iminka waa soddon iyo laba xildhibaan waxaanay horey uga qayb galeen laba fadhi oo baarlamaanku yeeshay arrintaas oo buuq badan sababtay guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ayaa horey u sheegay in fadhiyada soo socda ee baarlamaanka go-aan looga gaari doono muranka xildhibaanada dhanka gedo ka soo galay baarlamaanka federaalka ah dadka ku dhaqan degmada towfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa daawaday filimkii dhowaan alkataa'ib ay soo saartay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya filimkii dhowaan alkataa'ib ee soo saartay oo cinwaankiisu ahaa aflaxal wejhu ayaa waxaa lagu daawaday degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ka hor intaanan la shidin filimka dadka ayaa waxay daawadeen meydadka askartii burundiga ee lagu laayay deegaanka celbaraf kadibna waxaa xigay daawashada filimka nijaashkaasaa waddankiisa iyo ka yimidow diintiisa kiristaan u da admis ma taqaanin admis abbreviation eraya la soo gaabiyey waayo waa african union transitional mission in somalia african union waa midowda africa transitional waa ku meelgaar maxay ku meelgaar u yihiin mishin ducaad diinta kiristanka faafiso waa ereyga mishin xooggiisa wuxuu u dhacaa oo nown isamkiisa ah waa missionary waana qolo ducaad ah oo faafiso diinta kiristanka bed yahuud iyo majuusi islaamna shaqa ku malaba intaasba ma fidiyaan waxaan caawa ku fiirsannay degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexa filankii ahaa aflax alwejhu qaybtiisii saddexaad filankaas waxaa nooga baxay waxyaabo cajiib ah mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kaalin mug leh ka qaadataa wacyigelinta iyo kor u soo qaadidda wacyiga bulshada munaasabad soo dhoweyn u hayday weerarkii ceelbaraf ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose mahad culiid ayaa warkan faahfaahinaya
deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu qabtay munaasabad lagu bogaadinayay weerarkii cuslaa ee talaadadii lasoo dhaafay lagu soo afjaray ciidamadii burundeeska ee heystay deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe dad badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isugu yimid masjidka weyn ee quba iyagoo muujiyey shucuurtooda ku aadan siday ugu faraxsan yihiin jabkii ku dhacay shisheeyaha sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmadii ka hadashay goobta ayaa bogaadiyey weerarkii ceelbaraf waxaan walaalaha muslimiinta la qaybsanayaa farxadda ka dhalatay guushii weyneed ee muslimiintu u soo hoyatay maalintii sulaataa ee bisha shacbaan ay labada ahayd wixii ka dhacay marxamadii ka dhacday goobta loo yaqaano ceelbaraf ayaan waxaan ilaahay ugu mahad celinaya horta muslimiinta guushaa inuu siiyey isla markaana waxaan la qaybsanayaa farxaddaas muslimiinta meelay joogaan baa la qaybsanayaa gaar ahaan muslimiinta bariga afrika
sidoo kale dadkii ka hadlay goobta qaarkood ayaa soo bandhigay suugaan ku aadan weerarkii ceelbaraf qaarkood ayaana sheegay in suugaanta ay ka keentay farxadda burundina waxay beerataa beerka loo dhigaaye baqbaaqdiyo raggii beesadiyo bootadu ay keentay badaalaadda diintiyo raggii boobku waada keenay ku bogsaday markii biigkihiyo buudka lala fuulay
haweenka deegaanka kunye barrow ayaa dhankooda dareen farxadeed ka muujiyey weerarkii ceelbaraf qaarkood ayaa shucuurtooda ku cabiray buraanbur halka qaar kalena ay u duceeyeen ciidamada dagaalka kula jira shisheeyaha soo duulay waana tan mid ka mid ah haweenka maanta markaas insha allahu tacaala waxa aanu ku faraxsannahay oo aan hadalla ka dhiiban doona insha allahu sida ilaahay subxana watacaala uu u jabiyey cadowgayga burundi ilaahay subxana watacaala uu jabiyey burundi marka aad waddankayga imanaysay oo aad ku soo duulaysay oo aadoo faraxsanoo sacabinaya aad soo gelaysay ma filinaysay in sidaa markaas lagugu biraynayo barniya ee barakadii ilaah baalka laga qaadiye waxaan la bagaaxayaa waa bushaaro timiye barniya ee bagaa burundi beerka looga tumi oo bagaa boodadiisii bahalka loogu dhiga talaadadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii lasoo afjaray ciidamadii burundi ee heystay deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe lagana dilay in ka badan boqol toddobaatan iyo saddex askari wilaayada islaamiga ee baay ayaa wada dadaallo ay ku dhiirigelinayso beeralayda gobolka oo bilaabay in ay wax tabcadaan kadib markii roobku halkaa ka dacay sida warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow kadib curashadii roobka guga diyaargarow ku saabsan tacabka beeraha ayaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin beeralayda oo roob fiican helay ayaa u dhaqaaqay beeraha xilli si weyn loo dareemay baahida loo qabo in la ballaariyo wax soo saarka beeraha xilligii kululaa abaarta ee laga soo gudbay ayaa wax badan laga bartay oo lagu baraarugay in dhulka laga faa'iidaysto oo la kaydsado raashinka iyadoo wulaadda wilaayaadkuna ay dhiiragelinayaan beeralayda gobolka baay waxa uu ka mid yahay gobollada hodanka ku ah wax soo saarka iyo tacabka beeraha dhulbeereed baaxad weyn ayuu gobolku leeyahay waxaana lagu beeraa dalagyo kala duwan tacabka galayda iyo masagada ayuu caan ku yahay gobolka waxaana intaa u weheliya digirta sisinta gabaldayaha sida uu idaacadda alfurqaan u sheegay waaliga baay sheekh xamse abuu jacfar badarka ama masegada soo saarideeda caan bay ku tahay sidoo kaleeto waxay caan ku tahay galleyda inay soo saarto waxay kaloo caan ku tahay dalag kale iyo waxyaabo kaleoo la beerto sida gabaldayaha lowska sisinta digirta iyo waxyaabo la mid ah intaba caan bay ku tahay way soo saartaa walaayadda sida la yaqaano waayahan dambe gobolka waxaa lagu beeray khudaar kala duwan oo aanan horay loogu aqoonin sidoo kaleeto khudaarta waaweyn laftarkeedii walaayadu ay soo saartaa inaad la socotaan ma garanayo inta badan waxaa la yidhahdaa bay waxaa laga soo saaraa masego masego waa sax masegadu waa ay soo saartaa walaayadu meelaha ugu badan waaye laakiin waxaa u dheer intaas in walaayada ay soo saarto lagana beero muxuu ahaa qudaar sida cambaha oo kaleeto babayga oo kaleeto iyo liinta oo kaleeto deegaana caan ay ku yihiin in laga soo saaro ama lagu beero ayaa jira lagana soo saaro laga goosto jiilaalka marka uu daba dheeraado oo abaartu ay ku dhufato ummadda gobolka baay waxa uu lahaa kaydad badar ah oo lagu baxsado halkee ayay ku dambeeyeen kaydadkaasi waxaa noo sharaxaya sheekh xamse ka walaaye ahaan insha allahu tacaala waxaan qorsho ku wadnaa in kaydadka ayaga ah dib loo soo celiyo kuwo kale kusii wanaagsanna haddii ilaah yidhaahdo inaan hergelino dadkana si guud aan ku dhiirigelino inay keedsadaan dhiirigelintaasna ficlan waa aan ballaawnay ka walaay ahaan waa la bilaabay wayna socotaa iclaamka islaamigana waa ka baahinay maxaadaraadkaa laga sheegay guud ahaan walaada degmooyinkana amar ayaa lagu siiyey dadka inay samaystaan keedad iyo muxuu ahaa laguna guubaabiyo bakaaro ayaa la yidhaahdaa ama amniyo labadaba waa la yidhaahdaa marka nin kasta kayd gaar ah oo dalagiisa markuu soo goosto kayd u gaara ayuu samaysanayaa marka waxaa jiri jirtay ninkii laba bakaar saddex afar inuu samaysan jiray wax soo saarka beeraha marka laga tago gobolka baay waxa uu ka mid yahay gobollada kaalmaha hore kaga jira dhaqashada xoolaha weliga baay ayaa idaacadda alfurqaan u sheegay in ummadda ay ku dhiirigelinayaan dhaqashada xoolaha si looga maarmo gacan shisheeye anaga ka walaaye ahaan marka waxaan dhiirigelin ku wadnaa xoolahaa sidii muxuu ahaa daagooda loo wanaajisan lahaa caafimaadkooda loola tacaali lahaa si ummaddan ay u noqoto ummad isku filan cadowgeedii aan u baahnayn dhan kastaba muxuu ahaa xaajaadkeedii baahiyaadkeedii iskaafin karta nicmadii ilaahay siiyeyna subxaana wa tacaala mad arkaysoo ku dhaqmaysa si ay u noqoto dhiirigelintana waa wadnaa dhanka kalena dee annagoo la kaashaynayna guud ahaan walaalaha mujaahidiinta waxaan rabnaa in dadka qaabkay wax u dhaqdaan iyo qaabka caafimaadka xoolaha loola tacaalay iyo intaba inaan dhiirigelinkeedii iyo tababarkeedii aan bixino ka walaay ahaan waa waa ku talagelaynaa insha allahu tacaala ugu dambayntii wilaayada baay ayaa talooyin ku aadan wax soo saarka u soo jeedisay beeralayda ku nool wilaayada beeralayda iyo dadka muxuu ahaa wax beerta iyo guud ahaan mujtamaca muslimka wilaayada ku nool waxaan kula talinayaa kuna baraarujinayaa kuna taxriidinayaa kuna gugaabinayaa insha allahu tacaala in la beerto badarka masegada la yidhaahdo oo ah runtii wax ugu horeeya oo ummaddan baay ku nool ama baay bokolba aan isku dara ku nool quudkeedii ugu horeeya ama cuntadii iyo nafaqadeedii nolosheedii wax ugu horeeya masegadaas ayay ahayd marka in wax ugu horeeyo la beeranaya ama diiradda la saaraya in laga dhigo masegada intaa kadibna markaa wixii la raacin karo sida galleydii iyo digirtii oo ayadana koosaarka ka mid ah iyo waxyaabaha kale oo muxuu ahaa markaasi baaxiyaadka ama xaajaadka ay ku tacalluqaan in markaa lagu sii daro laakiin cumuuman ra'samaalka rasmiga ah waa badarka ama masegada weeyaan in marka taa lagu dadaalo si kastaba ha ahaatee gobollada ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin oo hodan ku ah tacabka beeraha ayaa wakhti xaadirkan waxaa ka da'aya roobka gu'a halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan weerar hal ruux lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay ayaa waxauu ka dhacay dalka kanada sida lagu sheegay war ka soo baxay booliiska kanada ruux baysan ayaa weerar toogasho ah oo khasaare sababay ka geystay magaalada toronto ee caasimadda dalka kanada ugu yaraan hal ruux ayaa weerarka lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay weerarkan ayaa si gaara waxa uga dhacay goob gawaarida la dhigto oo ku taala bartamaha magaalada toronto sarkaal ka tirsan waaxda booliiska ee toronto waxa uu warfidyaanada u sheegay in ciidamada ammaanka ee goobta gaaray weerarka kadib ay la kulmeen laba ruux oo dhaawac ah oo mid xaaladiisu ay aad u liidato kaas oo ugu dambayntii isbitaalka ku geeriyooday dhaawacii soo gaara awgii sarkaalkan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay ku raajoogaan ninkii falkan geystay asigoona aan bixin faahfaahin intaas dhaafsiisan bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shan ruux oo muslimiin ah lagu dhaawacay weerar ka dhacay afaafka hore ee masjid ku yaala magaalada toronto ee xarunta gobolka antonio ee dhaca bartamaha dalka kanada warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageynta